Guud ahaan caalamka waxaa maanta laga xusayay Maalinta Dumarka Adduunka. Ismaamulka Wajeer ayaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu weyneynayo Maalinta Dumarka ee Caalamka laga xuso. Xildhibaanka Bariga Wajeer ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dumarka la weyneeyo maar walbo.
maanta waxaan u malaynaynaa hablaheenna iyo dumarkeenna meel ay joogaanba idinka ayaa mas-uul naga ah idinkaana soo kori idinkaana soo barbaari maanta cidaha idinkaa masruufa waxa kala cidihii naftigooda wixii masruufa waa idinka waxaad arkaysiin haween meel caano ku iibsana oo lacag ka helaysa maamoodhin cambooga iibina oo sokomujinga joogo maamoodhin meel suuqa suuraay joogo meel walba ay joogo kuwa cawda iibina waxaan u malaynaa kulligan cid baa iska imaadeen maanta waa mahad weyn madaxaan in saaranaynaa madaxaan in saaranaynaa haweenka meel ay joogaanba madaxaad loo fuushay waana mahadsantihin wakiilka dumarka ismaamulka wajeer marwe fatuma geedi oo ka hadlaysay xafladda maalinta haweenka adduunka ayaa ka hadashay shantan sano wixii ay qabatay tayda waxaa waaye gabdhaha inaa maanta maalintii adduun weynaha dumarka ee laga dabaaldegaya ay tahay waxaan garanay inaan inagana imaano iyadoon taxgelinayno ama aan ognahay dumarka inaan qiimo aada iyo aad u weyn aan bulshada ka dhex leenahay ingiriiska waxay dhaheen wuxuu rag qaban karin dumarka ayaa qabtaan si wanaagsan ayna u qabtaan samo miguracsantiin isu sacfiy markaa waxaan rabaa inaan aan maanta ii mahad celiyo dadaalka a bulshada ka dhex qaadateen carruurtaad soo koriseen raggii aad dhexgeliseen inagii ood dhib iyo rafaad aada reerihiinna aada aada iyo aada u garab istaagteen maxaa yeelay annaga hadda dumar haddaan aanayo xataa liidars haddaan aano nala soo doortay inagana waa in adeegnaa carruurna waan leenahay marka dumarka waxay samayn karin ragga ayay sameeyaan ugu dambayn barasaabka ismaamulka wajeer oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aan la joogin xilligii dumarka la dhibaatayn lahaa haweenka in marka ay maalin jirto sidan oo kale oo loo dabaaldegayo caalamka oo dhan maalinta haweenka la dhahayo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan dhacdooyinka dhacaya ama dhibabka loo geysanayana aad iyo aad ay u fara badan yihiin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer